barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada shan iyo tobanka bisha desembar sanadka labada kun sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno halabuurka dhinaca farshaxanka ee gabdhaha dhallinyarada ah
waxlaabaha aan sameeya waxay iskugu jiraan laba qaybood qayb hidiya dhaqankeeni asalkiiya iyo qayb la sharaxo oo la farsameeyo oo la dhisayn gareeyo aad loo qurxiyo iyo hidiya dhaqankiioo iyo gacawdii asalkii laga samaynayo kaalimihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka dhallinyarada
waa tahay heestaasi qaybaha dambe ayaad uga bogan doontaan sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka
isku dhacyo u dhexeeya dibadbaxayaal rabshadawata ama rabshado dhigayay iyo booliska ayaa ka dhacay bannaanka baarlamaanka dalka lubnaan ee caasimadda bayruut waxaa kaloo halkaasi ku dhaawacmay dhowr iyo toban qof oo ka mid ahaa dibadbaxayaashaasi halkaasi fadhiyey oo ay isku dhaceen koox kasoo horjeeday rabshadahan ayaa bilowday kadib markii mudaaharaadayaashan oo fadhiyey bannaanka baarlamaanka ay weerar kala kulmeen koox wejiyada soo xirtay oo kasoo horjeeda dibadbaxooda kuwaasoo isku dayey inay kala eryaan hase yeeshee kooxdan dibadbaxa dhigaysay ayaa u dhaqaaqay halka uu ku yaalo dhismaha weyn ee baarlamaanka ee magaalada bayruut booliiska ayaa sunta qiiqa wadata ee sunta ee indhaha kaga ilmisiisa iyo xabadaha cinjirka ah waxa ay la dhaceen dadkii mudaharaadayey mudaharadayaasha ayaa iyaguna waxay tuuriyeen dhagxaan ugu yaraan labaatan ka mid a askarta ayaa ku dhaawacmay weeraradan ama iskudhacyadan u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliska dibadbaxayaashan ayaa waxa ay ka doodayaan dhaqaalaha oo si xun loo maareeyey dalkaasi iyagoo kasoo horjeeda in kooxda yar ee xukunka waddankaasi haysa ay wax walba ku tagrifalayaan waxaanay soo bilowdeen bishii oktoobar ee sanadkan dibadbaxyadan saakay dhacay ayaa waxaay sidoo kale muujinayaan sida dibadbaxyada ka socda waddanka lubnaan ay u sii xoogeysanayaan oo marba marka ka dambeysa ay rabshad gorodda la galayaan
khasaaraha ka dhashay banaanbax rabshado watay oo sabtidii ka dhacay gobolka assaam ee waqooyi bari hindiya ayaa korodhay iyadoo dhimashada dadka rayidka ah ay maanta gaartay ilaa lix qof banaanbaxan ayay dadka ku nool gobolka assaam gaar ahaan muslimiinta ugu soo horjeedaan qaanuun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo uu arbacadii baarlamaanka hindiya ansixiyey sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee haysta diimaha kala duwan marka laga reebo muslimiinta ku nool wadanka hindiya in saddex wadan oo hindiya diris la ah dadka ku nool gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay oo dadkaasina ay ku jiraan kuwa dega bangaladesh bakistan ay usoo guuri karaan hindiya saraakiisha magaalada gawahaad ee gobolka assaam oo uu dibadbuxu ka dhacay ayaa sheegay in dhimashada ay gaartay lix qof halka maantana ay tiro dada ah ay dhigeen banaanbax kale inkastoo ay ciidamo badan oo milatari ah waddooyinka joogeen bandow ayaa magaalada ka dhaqan galay waxaana la jaray isgaarsiinta internetka dadka muslimiinta ah ee ku nool hindiya oo gaaraya in ka badan laba boqol oo milyan ayaa ku tilmaamay qaanuunkani cusub inuu yahay mid la rabo qaanuun iyaga lagu barobixinayo laguna duudsiinayo xuquuqdooda aasaasiga ah
halkaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur anigoo maxamed colaad xasana barnaamijkana waa barnaamijkii dhallinyarada haatana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa boorama ku soo diyaariyey soona jeedinaya haashim cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorama ee gobolka awdal barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee maanta waxaa marti inoogu ah hibo maxamed khayre hibo waxay hibo u leedahay farshaxanka iyo hal abuurka farsamada gacanta sidoo kale waxay macallin ka tahay xarunta shaqa abuurka ee dhallinyarada boorama ugu horeyn su-aasha aan weydiiyey waxay tahay waxyaabaha farshaxanka ah ee ku saabsan dhinaca farsamada ee ay samayso muxuu yahay magacaygu waa hibe maxamed khayre waxlaabaha aan sameeya waxay iskugu jiraan laba qaybood qayb hidiya dhaqankeena asalkiiya iyo qayb la sharaxo oo la farsameeyo oo la dhisayn gareeyo aada loo qurxiyo iyo hidiya dhaqankiiyo iyo gacawdii asalkii laga sameynayo waxyaabaha farshaxanka ee guryaha lagu qurxiyo ee aad gacanta ku samayso maxaad ka samaysaa
waxyaalo kala gedisan ayaan ka sameeyaa waxaan ka sameeyaa dunta waxaan ka sameeyaa caag waxaan ka sameeyaa bac agab saa u kala duwan ayaan ka sameeya alaabahaas maxay markaa yihiin markaad iminka noo sharaxdo waxyaabaha ku sawiran farshaxanka ee aad gacanta ku samayso
sharaxaada caaga aan ka sameeya waxa weya sharaxaadii guryaha lagu sharaxanayay sida ubaxyada iyo kadarada loogu xidhan jiro kalaa loogu xidhaa dunta waxaan ka sameeyaa shalashyo shalashka waxa la saartaa fadhiyada tv-ga dushiisa bifeega la dhex saartaa sidaasaa guriga loogu qurxiyaa waxa kale oon ka sameeya iyagana bacaha dacsadaan ka sameeya dacsada oo iyadana laba faa'iido waaweyn leh qaar waxaa la dhigtaa kaniifka horteeda maadaama ay bac tahay oo hadhow tolo kabaha qunyan lagu bixinayo qaarna madbaqa hortiisa ayaa aad loo dhigtaa inta badan
farsamada farshaxanka ee farsamada gacanta eed gacanta ku tolayso waxyaaba aad ka tolaysan aad tilmaantay halkeed ku baratay markii ugu horreysay waxaan ku bartay awdal woman solidarity group ayaan ku bartay labada kun iyo saddexdii bay ahayd labada kun iyo saddexdii anaa isku dayay inaan wax barto oon wax samayn karo labada kun iyo afartiina iyagaa tababar ka galay tababarkii markaan dhammaystayna intii ka dambeysay waxay noqotay waxaan hibo u leeyaho wax badan inaan kusoo biiriyo wax badan iga soo dhex baxaan kabacdina ilaa waqtigii ilaa waqtigaan ku shaqeeyo dadna aan usii hibeeyo weliba ardayna tababaro oon dhaxalka cid inaan uga tago ayaan ku fikiray
dhinaca kale qalabka aad tiri waa hidaha iyo dhaqanka iyagana aad samayso maxay kale yihiin maxaadse ka samaysaa iyagana qalabka hidaha iyo dhaqanka ee ay soomaalidu hore u lahayd
qalabka hidiya dhaqanka ee agabka aan sameeya waxa weeyaan xeedhooyinkeenii la wada yaqaanay waa dabaqii laxooxda lagu ridan jiray xeedhaduna waa tii carooska ee lagu ridi jiray diiqada laisku diiqi jiray uunsiga macaanka hilibka nooc walba loogu diiqo waxaa kaloo oon ka sameeyaa gorofkii haankii waxaan ka sameeyaa masafo marka waxa weeyaan iyagana war waan iibiyaa waxna waan kireeyaa marka munaasabadaha hidiya dhaqanka loo baahdo iyagoo agabku kiraana waa layga helaa qalabka farshaxanka ee guryaha lagu qurxiyo iyo qalabkaa kale hidaha iyo dhaqanka meherad ganacsi oo laga heli karo ma leedahay may malihe meherad ganacsi malihi dad suuqa fadhiista uunbaa waxna u dhiibtaayo oo ii iibiya wixii guriga ciday taqaana igu soo doonatana waan kaga iibiyaa laakiin anigu meherad ganacsi malihi inta badan waxyaabaha laga sameeyo waxaa ka mid a cawda sidaa tilmaantay qalabkaasi hidaha iyo dhaqanka cawdaasoo kale halkaad ka heshaan cawda iyo reedhkaba waxa weeyaan jabuuti baa laga keenaa dhulka laga keena ay hodanka ku tahay waxa weeyaan cawda iyo reedhka alaabaha laga tolo jabuuti baa laga keenaa dumar baa keena kasoo beeyac mushtara dumarkaasaan aniguna dib uga sii iibsanaa sidoo kale hibo waxaad macalimad ka tahay xaruntan shaqa abuur ee magaalada boorama ee boorama job center loo yaqaano waxyaabaha aad barto dhallinyarada xaruntan ku barto maxaa ka mid a waxaa ka mid a dhallinyarta waxyaalaha aan baro dunta oonu si casriyaysan bulukaati uga samayno maadaama ay gabdhiyo dhallinyaru badan yihiin waxyaalaha ay dadku aada u xiisaynayaan bulukaati baan ka samaynaa gacantii qoortii fargalkii leh ayaan baraa waxaan baraa shalashyada waxaan baraa dacsadaha waxaan baraa isku joogyada duntaa sida loo tulo dhar koofiyadahaan baraa moobeelada galo la gashado waxaan baraa sharaxaada guryaha waxyaalo kala gedisan oo fara badan ayay bartaan ardaydaasi
waxyaabaha markaa farsamada gacanta ee ay bartaan ead macalimada ugu tahay ma noqon karaan baas leedahay waxay ka faa'iidaan oo iyagana shaqaabuur u noqon karta
aad iyo aad aad iyo aad waxaan ogahay ardaydii sanadkii hore aan baray inay ku shaqaystaan iskadaa kuwii sanadkii hore inay ku shaqaystaan kuwaa sanadkan baray oo hadda dhowaan qalinjabiyey waqtigii qalinjabinta la diyaarinayay iyagoon xataa qalinjabin ayay kusii shaqaysanayeen markay iyagu qalinjabintiiba gaadhin ay barteen intii timeka la diyaarinayay way ku shaqaysanayeen wayna ku faa'ideen wayna ku shaqaystaan waxna way kala soo baxaan maasha allah ma is leedahay waxyaabaha aada hibada u leedahay iyo hal abuurkaa farsamada gacanta ee aada leedahay haddii aada hesho cid ku maalgelisa waxaad samayn kartaa alaabo lagaga maarmi karo alaabaha dibadda laga keeno
boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol waan aaminsanahay waxyaalaha aan sameeyo waa waxyaalo badan oo meelo kala duwan xataa laga soo dhoofiyo haddii cidi maalgeliso oo garab isiisa aan helo in aan maxaa la dhaha sawirshadoo kale u shaqeeyo wax badan laga maarmo oo wax badan aan buuxin oo kaalinteedii waan ku rajo weynahay boqolkiiba boqol waana hadafka iigu weyn waxyaabaha aad samayso ee adigu aad gacantaada ku samayso ee inta badanna dadku ay dibadda ka soo dhoofsadaan maxaa ka mid a dacsadahan oo kale iminka kuwa caagee kabaha lagu saara magaalada way yaalaan iyagoo kuwaygu ka taya badan oo intaad doontaba markay wasaqoobaan intaad maydhood cadceedda yar dhigto markay qalaan aad soo qaadanayso halka iyaga marka la maydho waa caag yaroo khafiif oo isku yardhedhegan oo ay u farfaruurmaan marka la maydho ay ka kala gogo'aan iyagu intaasoo sanay ku haynayaan aniga sideed sano dacsadii aan tashay maalintii aan maxaa dhahday guur galay intaanan wareegin gurigayga aan usii samaystay ilaa alaan gurigayga way taala maalinta aan maydho unbaabaad moodaa inaan maanta gacanta ka qaaday cusub tahay marka saasay uga taya badan tahan le waana lagaga maarmi kara way ka wanagsanta waxyaalo badanoo kalena way jiraano sidaa looga maarmi karo iyaguna sidaa ugu taya badanoo guriga aada ugu baahan yahay markaa hiboy dacsadaha aada caagga ka samaynayso caagga laga samaynayo xaggeed ka keentaa bacda duuban bakhaaradaa keena meelaha hindiya dhulkaasaa laga keena bacaha magaalada way imaadaan markay imaadaanna waa anagu farsamadan fiican baan ka samayna laakiin dadka qaar bacdan waxay u adeegsadaan waa baca duubanoo xataa inay ku xidhaan maxaa la dhahdaa dhuxushay dadka qaar afka kaga tolaan maxaa la dhahdaa waxay ku xidhxidhaan bundaadada waxbay alaabay agab bay ku xidhxidhaan kuwa maxaa dhahdaa bacadlayaasha alaabahay dhoofinayaan wax saas ay u isticmaalaan baa jirta laakiin anaga faa'iido ka weyn intaasay noo qabataa oo waxaan ka samayna wax soo saar dhaba bacmiikada laftigeega ayaan kasoo samayna waxyaalo dhaba oo iyagana lagaga faa'iidaystay qashinkii ay ahayday dadka ay maxaa dhahdaa adhigii naga cuni lahaayeen ay dhibaatayn lahayd ayaa intaan qaadna ta guri guriga halkii laga daadin lahaa marka lagu soo adeegto aan makiinad ku jajarno oon dhuubno sida bacdan oo kale aan iminkaan kuu sheegayo kale aan u dhuubno ayaan iyada laftigeyga boorsaday wax ka sameynaan wax soo saar u bedelnaa faa'iidadii maxaa la dhahdaa dhulkiina xashiishkii bay ka ilaalinaysaa inay noqoto oo la tuuro ariga inay cunaan ay dhibaateeyaanna way faa'iiday uga tahay markaan anagu wax ka samayno way koobmaysaa markaa inay qashin noqoto la daadiyo taasaan xataa wax soo saarkayaga aan xooga saarna wax ka soo saarna sidoo kale waxaad tilmaantay in waxyaabaha ay gabdhuhu isku qurxiyaan ee ay ka mid yihiin cabaaryada qoorta lagu xidho duubabka oo laga tolo baadhiyo fargallo waxyaabaha aad samaysid waa qaabkii
kalariska way kala duwan yihiin oo dunta ayu kalar ay ka kooban tahay baa laga sameeyaa hadaad doonaysa laba qaybood inaad iskugu darto laba kalar oo dunta isku qurux badan oo isqaadan karayaa laysku daraa hadaad doonto kalar keliya laga sameeyaa dhisaynkooguna wuu kala duwan yahay caleentooda way kala duwan tahay seeskooguna wuu kala duwan yahay oo way kala weyn mar waan dhumucdaan buurnaa mar waan dhuubnaa kuusha aan ku qurxinayna aan ku dhejinayna way kala duwantao dhisaynka kuusha qaadan karaysa kalarka aad samaysay ayaa lagu qurxiya lagu sii dhejiyaa marka saasay u kala duwan tahay waxayna ka kooban tahay dhegihii qoortii iyo fargalka gacantii waa bulkaati dhammaystiran qofku uu caroos walbuu tegayo dharkiisa u ekeysinsan karo xataa time iyadu ma qaadato way fududahay bulkaatiga maalin qura ayaad ku samaysan kartaa xafladda caawa lagaa soo dalbado ardayda aan barnay ama anigu markaan ku shaqaynayo qofku marka caawa xaflad tegayo guraa dharkaasaan haystaa ee bulkaati ii sameey iigu ekeysi isla maalintaasaan kalarku doonay u samayn karaa wax waqti badan qaadata iyadu ma ahda wax ganacsi geli kara ma yihiin oo aad meheradaha agabyada noocaasa iibiya aad ka iibin kartaan ha way geli karaan sidan kuwa kaleba loo soo iibsanayo kalea loo iibsan karaa wayna ka adegiina waa duntaasoo waxba ma noqonayso marka haddii kaa wasakhuda xataa waad maydhaysaa way kuu qalalaysaa halkay waxyaalaha kale ay dee inay si fudud ku aan laga yaabo dibna xataa lagugu hagaajin kara hadday meel yar si kaa noqoto ciddii dee farsamadan keentay kaama fogo oo laguma soo dhoofin marka ha way geli karaan ii baan leeyahay hiba waxaa kaloo aad sheegtay inaad samayso koofiyadaha noocyadooda kala duwan kuwa caruurta iyo kuwa kale oo magacyo ay ku qoran yihiin farshaxanka aad u samaysaan waa noocee hawaaru way kala duwan yihiin seeska way ku kala wan yihiinoo waxay leeyihin kuwa caruura iyo kuwa dadka waaweyna kalarkana way kala duwan designekana way kala duwan yihiin qaar shabog ayaan ka dhignaa waan yar iftiiminaay daldalool yar bay leeyihiin oo culummado kalaa iska xidhato oo madaxa seleedhuno uga soo gasho quruxna u noqoto caddaan baan u badinaayo maxaa dha khamiisyada loo ekaysiista inkastoo kalar walba ka samayno caddaanka aada loo jecel yahay qaarna waxa weeyaan duntooda ayaa isku soo dhowo iftiin badan iyo timaha xoog loogama yar dhaxarkayo way yar asturan yihiin oo aad bay iyaguna iskugu yar dhow yihiin magaca waan ku qornay kuwa magaca lagu qoro iyo kuwan kale way yar duntay ku kala duwan yihiin mid waxaa laga sameeyaa dun dhuudhuuban tan ee maxaa dhadaaye ta kalena waxaa laga sameeya magaca lagu qorayo dun buurbuuran duntaa buurbuuran markaa markaan samaynana xarfaan dhex gelinaa qofku magacawiisaa lagu qori karaa magac magaalo lagu qori karaa wuxuu jecelyaha loogu qori karaa ayu wadan marka waan ku qornaa magaca iyagana dunta buurbuuranba markaa taasaa noqota iyada ta magaca ta dhuudhuubana koofiyadaha kale caadiga macaldiriiska waan ka samayn karnaa dharka tolmaha ee iyaguna aad gacanta ku tashaan noocay yihiin iyaguna dharka aan iyaguna waxa weeyaan kumbuleet dhammaystiran sharabaadkii bay leeyihiin surwaalkii bay leeyihiin funaanadii bay leeyihiin koofiyadii oo intuba isku eeg ama laba kalar ka kooban ama kalar ka kooban saddex kalarbaad xataa iskugu dari kartaa dunta marka iyaga inta badan waxaa la jecel yahon aada ugu samaynaa caruurta yaryar weli isku joog dhammaystiranoo qof weyn nanagama dalban waxaa ugu weyn lix jir toddoba jir waxaan samaynay oo toob oo kale ah toobabkoo kale oon xataa caruurtayda u tasho laakiin maxaa la idhahdaye dhar waaweyn qof weyn xidho oo dun ah weli lanagama dalbana de waqhtina way qaadanaysaa dalabna waa u baahan tahay laakiin inta badan waxaan samaynaa waxa weeyaan kuwa caruurta yaryar kuwa socda kuwa dhashay waana kumbuleet dhammaystiran oo sharabaadkii leh oo funaanadii leh oo koofiyadii leh oo surwaalkii leh waxyaabaha aad samaynaysa ee farsamada gacanta ee farshaxanka ee aad hibada u leedahay waxyaabaha qalabka aad ku samaynaysaa halkeed ka heshay qalab kaleoo way kaa dhiman yihiin aad isleedahay oo haddii aad heli lahayd aad farsamadan kasii kordhin lahaydna ma jiraa ha way jiraan imigaanu qalabka iyo agabka aan ka sameeyo bedidooda halkan kama helo waxaanu dirsadaa etoobiya etoobiya ayaan kasoo helaa ilaa dirdhabaad saaba jigjiga kolba sidii laygu soo helo irbadaha xataa aan ka sameeyo waayo halkan ma yaalaan kama helo kuwa etoobiya laga helay kuwa kasii fiicanna waxaan aaminsanahay dhulka carabta iyo hindi iyo dhulka in laga heli lahaa oo dadkaas aad bay waxu talaan sida turkiga oo kale marka maxaa la dhahdaye ha waan isleeyahay haddaan qalabkaa iyo irbada weli haddaa aan raadinayo agabkoogii aan waxaan ku sameeya aan laaya haddaan heli lahaa macidiga cawsaamaan heli lahaa in aan farsamadayda iyo hibadayda kor usii qaadi lahaa wax soo saar kan ka ballaaran aan gaari lahaa ayaan aaminsanahay wax badanoo gaabo waxaa jira maxaa la dhahdaye aan wixii aan ku sameyn laha aan laaya laakiin farsamadaydi aan haysto laakiin qalabkii aan laaya etoobiyana xataa mararka qaar aan ka waayo laakiin hadda waxa aan wax ku qabato aan ku talo waxaan ka helaa etoobiya anaan u dirsadaa laygana soo iibiya farsamada iyo farshaxanka iyo hal abuurka farsamada gacanta ee aada leedahay maxaa faa'iide ee aad ka hesha adigu waxa faa'iide aan ka helaa waxa weeyaan lacag baa iga soo gasha lacag baa iga soo gasha aan nool maalmeedkaygii kolba halkii baahidayda ay ka bannaan tahay aan ku buuxiyo ayaa iga soo gasha mararka qaar anigoon meel u tegin bay gurigayga dhexdiisa anigoo ku sameeyey laygaga iibsadaa iga soo gasha mararka qaarna intaan qaado ayaan suuqa geystaayo saasoo kalen iibka ku helaa mayane maxaa la dhahda waaban ku shaqeeya mararka qaar markaa mashaariic oo kale aan meeshan oo kale mashaariic ka jirta ee la ii yeedho ee lixda bilood een ardayda tababarayana dee salary baa layga siiya waxbaa iga soo gala marka faa'iidadaasaan ku qabaa inagoo ku guda jirnaa gunaanadkii barnaamijkeenan hibada iyo hal abuurka ee aada maanta martida noogu tahay bulshadu markay arkaan waxyaabahan aad samaynaysa ee farsamada gacantaha farshaxankana ah ma heshaa dadku dhiirigeliya amase bulshada hadalla kaaga soo noqdaa ma jiraan ha labadaba way jiraan bulshadu labadaba way iskugu jiraan dadka qaar way dhiirigeliyaan maasha alla aad baanaan ugu ducaynayaa labadaba waan ducaynayaa laakiin dadka qaar way dhiirigeliyan waxay dhahdaan wax fiican baad qabatay wax fiican baad samaysay hore u soco sii kordhi dadka bar ka teg dhaxalka ayay igu idhahdaan dadka qaarna waxay igu idhahdaan maxaa waxaan kugu wareeriyey maxaad ku falaysaa indhaha kugu madoobaan waad indhabeel irbad iyo dun sidaad ugu foorato inan yaroo waxa tahay da-yar hooyooyinkii ayooyooyinka waxaa loogu talagalay maxaa ku wareeriyey marka labadaba dadku way iskugu jiraan marka waxaan leeyahay kuwa sidaalana maxaa la dhahda hadafkiinu iyo xaqiiqdiinu sidaa maaha in wax la barto oo dadka wax la baro oo ad waxaad xirfad taqaano aad xaqiijiso adigoo aqoon leh anu maanta hooyo wax baratay baan ahay human resource management baan bartay jaamacad baan ka qalinjabiyey haddana xirfadayda iyo iibadayda ayaan waxaan ku cunay aan kula soo baxay ay ka ballaaran tahay waxaan maanta bartay waxaan maxaa la dhahday maanta anigu maxaa la dhahdaa hibadayda farsamada gacanteen garanaya iyo maxaa la xirfadayda cid uma daba fadhiisto injo oo hadday tahayna waa layla soo hadlaa waxay kaale tababar bixi gurigayga hadday tahayna waan ku shaqaystaa laakiin waxaan aaminsanahay aqoontayda maanta inay meelo badan inaan soo marmaro imtixaanaad weji reer inay iga baahan tahay ayaan aaminsanahay laakiin xirfadayda waa waxaan anigu hibo u leehay anaa la ii baahayay cidna uma baahni marka waxaa leehay dadka noocaasa xirfaddu waa ka muhiimsan tahay inaad wax barataana waa muhiim xirfadduna waa muhiim adigaana laguu baahan yahay hana is odhanina waxaa indhaha kugu madoobaanaya ee waxaad hibo leedahay ee kugu dhex qarsoon dibadda iskaga soo saaraan leh dadka dib ina ii dhigaa doonaya dadka hore iyo inay ii wadaan doonayana khayr allah idin siiya baan leeyahe shaqadaadan farsamada gacanta ee aada hadda wado mustaqbalka inaad heerkee ka gaadho ayaad damacsan tahay maasha allah mustaqbalka waxaan doonayaa inaan ka gaadho heer maxaa la dhahdaa yay dhar dhisaynkaygii magacayga ku baxa adduunkao dhan gaadha maanta waxaan ku hayaa waa dhulkeena soomaalida wax maxaa la dhahdaa wax la igaga iibsanaya wax ku kala dirdiraya laakiin waxaan doonaya farsamadayda iyo hibadayda iyo halabuurkaygu inuu gaadho adduunka halka ugu dambaysa fikirkayga iyo hamiga aan qabaa waxa weeyaan waxqabadkayga iyo waxtarkayga in aan gaadhsiiyo adduunka oo dhan oo aan tuso kartidayda iyo waxqabadkayga aan wax soo saar dhamana la imaado insha allah waxyaabaha imika aad samaynayso naqshado cusub oo aad hal abuurtay ma ku jira oo adigu aad weliba si gaara u leedahay ha way jiraan waxaan si gaara u leeyahay way jiraan sababtoo ah wax weeyaan iminka waxaan sameeyaa oo weliba hidiya dhaqanka ayaan u janjeeraa waxaan aad u jecelahay in maxaa la ydhahdaayey aan doonaya in aan maxaa la ydhahdaayey aan wax cusub aan kusoo kordhiyo wax cusub aan keeno oon maxaa la ydhahdaayey subiiciyadaha hidiya dhaqanka la xidho ayaan iminka dhisayn gareeyaa maadaama dhallinyarteeni inaan doonayno in hidiya dhaqanka ay maxaa shamac iftiimayo ah hidaheeni inaan dib usoo noolayno in lagu labisto marka iminka waxaan shaqadaha cusub ee iminka la yimiday waxa weeyaan marada hidiya dhaqanka ayaan soo qaadaa kaba ayaan maxaa la ydhahdaa baaskoolada xabagta ku dhisayn gareeya maradii intaan kabihii intaan kalarkoogii waxay ahaayeen aan maradii saaro uun ku bedelo kabihii iyagoo samaysan ayaan maradii hidiya dhaqanka saaraa baaskoolada xabagta ku xidhaa sharaxaadiya wixii ful markaa kabaas wateen aan dib ugu dhajiyaa waxaan u ekaysiiyaa maxaa dhahday fuwaalkii loo huwan lahaa waxaan sameeyaa boorso ama ta garabka ah ama ta gacanta qofku korbadku dalbado ayaan iyadana maradaa uga ekaysiiyaa markaana shaqada cusub ee imiga aad loo dalbadeen dhalinyarta imiga macal jabuuti aad u gaarsiiyey macal etoobiya waxa weeyaan in kabihii oo maxaa maradii subiciyada la saaray oo hidiya dhaqana maxaa la dhahdaa ayay boorsadii u eeg iyo fuwaalkii oo egina dhalinyartu ku labistaan oo aan soo noqlayna hidiya dhaqanka soomaaliyeed intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo aan maanta kusoo qaadanay farshaxanka iyo farsamada gacanta ee hal abuurnimada gabdhaha oo ay marti inoogu ahayd hibe maxamed khayre oo ka mid ah hablaha hibada iyo hal abuurka leh ee ku nool gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal saas iyo nabadgelyo
aada ayuu u mahadsan yahay haashim cumar good oo inoo socodsiinayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha goordhow waxaa dhici doonta ciyaar dhex mari doonta kooxaha manchester united iyo everton ciyaartan oo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ciyaaraha kale ee galabta dhici doona waxaa ka mid ah tottenham oo la ciyaari doonta kooxda wolves tottenham hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta sideedaad waxaana ay hal dhibic ka hooseysaa kooxda manchester united haddii ay manchester guuldaraysato oo tottenham ay badiso tottenham ayaa sare mari doonta oo lix iyo labaatan dhibcood tegi doonta laakiin ciyaarta la wada sugaya ayaa caawa fiidkii waxay dhex mari doontaa kooxaha arsenal iyo manchester city waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka kooxda arsenal ee ku yaala magaalada london natiijada ka soo baxda waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena xiga ciyaarihii kalena sabtidii ayaa la ciyaaray kooxda horyaalka horkacaysa ee liverpool laba iyo eber ayay shalay kaga badisay kooxda watford labada goolba waxaa u dheliyey ciyaaryahan saalax kooxda kusoo xigta ee lester barbardhac ayay la gashay gool iyo gool ah kooxda norwich dhinaca kale horeynta liverpool toban dhibic ayay ka sarreysaa kooxda hadda kusoo xigta ee lester waxaana ay leedahay sagaal iyo afartan dhibic halka lester ay leedahay sagaal iyo soddon dhibcood qaybta hoose waxaa ugu hooseeya watford oo leh sagaal dhibic norwich ayaa kusii xigta oo leh laba iyo toban southampton waxay leedahay shan iyo toban dhibcood saddexdaas koox ayaana ugu hooseeya horyaalka ingiriiska ee premier leaga dhinaca spain ee laliga haddii aan fiirino ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa getef ayaa waxa ay goordhow la ciyaari doontaa kooxda real valadolid waxaana ay bilaaban doontaa sideed daqiiq kadib ciyaartaas silta vigo real mayorka ayay la dheeli doontaa ishbilia iyo real real caawa ayay is arkayaan real madridna ciyaar adag ayay la dheeli doontaa caawa kooxda valencia oo ay kula ciyaari doonto garoonkeeda ama guriga kooxda valencia barcelona oo horyaalka horkacaysana waxay dhibic ka heshay shalay galab kooxda real socieda markii ay isku mari waayeen barbaro laba gool iyo laba gool ah dhinaca kale horeynta horyaalka spain ee laliga waxaa horkacaysa barcelona oo leh shan iyo soddon dhibic laakiin booskaasi waxay kala wareegi karta oo kaalinta koowaadna xiran karta real madrid haddii ay badiso sababtoo ah real madrid hal dhibic oo keliya ayay hadda ka hooseysaa barcelona iyada oo leh afar iyo soddon dhibcood dhinaca zeeriya aada talyaaniga ee, waxaa sabtidii dhacay saddex ciyaarood een, waxaana kooxuhu isu adkeen sida napoli waa laga badiyey mar kale parma ayaana laba iyo hal dirtay kulankaasina wuxuu ahaa ciyaartii ugu horeysay ee tababare tababaraha cusub ee kooxdaasi janaro gatus uu kooxda leeliyo guuldaro ayuuna ku bilaabay brescia ayaa saddex iyo eber uga badisay lech genowana waxa ay hal iyo eber ku khasaartay kooxda ay isku magaalada yihiin ee sampdoria ciyaaraha kale ee isha lagu haya maanta waxaa ka mid ah kooxda verona oo la dheeli doonto torino goordhow soddon daqiiq kadib milan iyo sassuolona waa ciyaar aada loo wada sugayay sababtoo ah milan ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradeedii boqol iyo labaatanaad waxaana garoonka sansiiro jooga dhammaan xidigihii kooxda soo maray intooda uga caansanayd juventus udines ayay la dheeli doontaa fiorentinana inter milan ayay caawas arki doonaan dhegaystayaal wararkii ciyaaraha intaa haynoo joogeen aanan u weecanno kaalimihii heesaha waa hees banaadili ah waxaan ku luqaynayaa awees khamiis iyo sitey qusul wanaag
gaar iiga qaad gaar iiga qaad gidislay jecel gadayso iyo gaayaa tahay gacalkaa ma rabee gooso godqayaana guntiise oo goodka buuxaad goodka buuxaad gardarra ii huridee godqayaana guntiise oo goodka buuxaad goodka buuxaad gardarra ii huridee inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaasa ii gargaare inaan geeriyoodoon dib u soo gadoomina garaadka ahaay guulaasa ii gargaare gaar iiga qaar gislay jecel gadayso iyo gaayaa dhahay gacalkaa ma rabee gooso gaar iiga qaar gidislay jecel gadayso iyo gaayaa dhahay gacalkaa ma rabee gooso
heestaasi ay ku luuqinayeen awees khamiis iyo sitay qusul wanaag ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinayay maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana bashiir abikar ayaa inoo joogay dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
gaar iga qaad gidislay jecel gadayso iyo gaayaa dhahay gacalkaa ma rabee gooso gaar